إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah gaari dagaalo uu leeyahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle ayaa lagu qarxiyey gudaha magaalada jowhar ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weeraro waxay ka fuliyeen gobolada baay bakool jubbada hoose iyo shabeellaha hoose dowladdiina ayaa waxaa loo soo xiray ducaadda xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka guddiga doorashada dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu eedeeyey in wax waliba looga soo meerinayo aqalka madaxtooyada ee farmaajo uu fadhiyo iyadoo dhaleecaynta iyo kala fogaanshuhuna ay aada u sii kordhayaan kolin lagu barordiiqayo dad farmaajo horay uu u laayay ayaa waxauu ka dhacay magaalada muqdisho mid ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxauu ka hadlay ujeedada laga leeyahay ciidamada madaxweynaha dowladda federaalka ah loogu soo tababaray dalka eritrea dowladda federaalka ee fadhigoodu yahay muqdisho iyo dowladda eritrea ayaa waxay diideen in la baaro kiisaska iyo tacadiyada ka dhacay gudaha etoobiya inta waa qodobadii warku waaweyn dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن gaari dagaalo uu leeyahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle ayaa lagu qarxiyey gudaha magaalada jowhar gaarigan oo nooca soomaalida cabdibilaha u taqaana ayaa la sheegay in qaraxu uu haleelay waxaa saarnaa ciidamo ka tirsan ilaalada guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle ninka la yidhahdo axmed faal waxaa aaminsan in askarta gaariga saarneed khasaare uu soo gaaray laakiin faahfaahin dheeriya kama aynaan helin magaalada jowhar gudaheeda iyo nawaaxgeeda ayaa si weyn looga maqlay qaraxa lala egtay gaarigan cabdibilaha ahaa horey magaaladaas gudaheeda iyo duleedadeeda waxaa uga dhacay qaraxyo ka dhana maamulka hirshabeelle dhowaan ayay ahayd marka xildhibaano ka tirsan hirshabeelle lagu dhaawacay qaraxa ka dhacay gudaha magaalada iyadoo nin ergey ahaana uu ku dhintay sidoo kalena saraakiil ayaa halkaa ku dhaawacmay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weeraro waxay ka fuliyeen gobolada baay bakool jubbada hoose iyo shabeellaha hoose maxamed cali ayaa warkan faahfaahinaya gobolka shabeellaha hoose waxaa habeenkii ka dhacay dagaalo iyo howlgallo ay fuliyeen ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana faahfaahin laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerarka koowaad oo loo adeegsaday madaafiicda goobta ayaa waxaa lagu garaacay xero ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada owdheegle sida aan xogta ku helnay waxay guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xeradaasi ku garaacday soddon iyo kow madfaac lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ciidanka dowladda federaalka kasoo gaaray duqaymahan waxaana jiray teendhooyin gubanayay daqiiqado kadib duqaynta oo qiiqooda laga arkayay xaafadaha degmada owdheegle sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalla deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo saraakiisha jubbaland waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaas gobolka bayna waxaa habeenkii xalay ka dhacay dagaal toos ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa koonfur galbeed weerarkan ayaana ka dhacay xaafadda buulo jameeco ee gudaha magaalada baydhabo dadka ku dhaqan xaafadda buulo jameeco ayaa sheegay inay arkayeen ciidamada mujaahidiinta oo hubkooda wata oo ku socdaalaya waddooyinka waxaana lasoo warinayaa in ciidankii weerarka lagu qaaday la gaarsiiyey khasaare kala duwan balse ma jiraan ila faahfaahin ka bixinaya inta uu la egyahay khasaaraha habeenkii xalay waxaa kale oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen saldhigga askarta dowladda federaalka ee magaalada xudur halkaasoo ay ku wehelinayeen ciidankaas askarta xabashida etoobiya weerarada ay qaadayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kuwo isdabajoog ah oo cadaadis ku haya shisheeyaha iyo dowladda federaalka dowladdiina ayaa waxaa loo soo xiray ducaadda xisbada wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sida warkan uu ku eegayo maxamed ciise dowro diini ah oo lagu qaatay duruus muhiim ah ayaa loo soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ducaadda ciidamada xisbada iyadoo dowrada ay ka dhacday wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah ayaa waxaa loo sameeyey munaasabad xiritaan ah taasoo ay kasoo qayb galeen waaliga gobolka iyo culimo sheekh cumar xayaakallah ayaa hadallo bogaadin ah u jeediyey ducaadda dowrada qaadatay ikhwaani dabcan sidaad la wada socotaan shaqadan aada haysaan ee shaqada loo yaqaano alxisba ambiyadii alla soo diray shaqadoodii waaye mursaliintii culimadii sulaxadii dadkii murabbiyiinta ahaa dadkii murshidiinta ahaa shaqada ay qaban jireen waa shaqadaas gunaanadkii sheekh maxamed abuu cabdalla ayaa bogaadiyey hawsha ay hayaan ducaadda ciidamada xisbada raggii ducaadii xisbada dadka markaad u yeeraysaan waa inaad ugu yeertaan bilatii hiya axsan hadalba hadalku ka wanaagsan yahay rifqi waxau udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma xikmad inaad dadka ugu yeerto qofku waa inuu laazimaa deganaansho cinda alamri bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa inaad ku sabartaa wax walba oo dacwada kaa soo gaara dowraadka diiniga ah ayaa xambaarsan fawaa'id badan qofkii ka qayb galana wuxuu isku arkaa inuu helay fursad weyn oo uusan hubin inay mar kale soo mari karto guddiga doorashada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey in wax weliba looga soo meerinayo aqalka madaxtooyada ee farmaajo uu fadhiyo iyadoo dhaleecaynta iyo kala fogaanshuhuna ay sii kordhayaan magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya kulamo isbarbar socda kuwaas oo looga soo horjeedo habka farmaajo uu u maamulayo doorashada asigoo doonaya maalin waliba inay soo baxaan xubno asiga taabacsan waxaa dhaleecayn daran loo jeedinayaa guddiga wax loogu yeero doorashooyinka ee dowladda federaalka ah kaas oo dadku ku eedeynayaan in madaxtooyada wax looga soo meerinayo guddiga khilaafaadka maahana guddiga qaska waay inay wax qasaanay mahasho u joogaan wakiilay waxay u yihiin filla soomaaliya cid ay wakiilo soomaaliya ma jirto waxaan leenahay waxa ay daliishadeenna xaaraan waay wax ka jiraahuma jiraan ilaahan idinku dhaarshay ragga la sheego waa saxiixayaal xataa ciidan aad dadku miisaal yaqaaniina taliya unuga koob iyo toban qofood xukuma u yar xataa tali unuga ma ninka la yidhaahdaahu oo walaalkeenahoo la yidhaahdo yaasiin farey oo oo xildhibaannimada beentaa lagu sheegayo aniga ina adeerkay waayo qof iga xigtaa huma jirto hadduu beriga xildhibaan saxa ahaa lahay anaa difaaci lahay oo horta ka roogsanahay laakiin beriga waxaana ku difaaci karnaa waxay tahay ilmo askara ee niman xamaaliyo dekeda ka watay meeshaasaa qoorqoorinta u geeyo wuxuu yidhi oo wuxuu yidhi xildhibaanaa tahay doorashada xildhibaanada ayaa weli waxay tahay mid bilaaw ah waxaana la filayaa in muranku uu sii xoogaysa doono dagaal gacanka hadala ayaa waxa uu dhex maray ciidamada booliiska ee kenya iyo shacabka ku dhaqan wajeer oo ka mida dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya
waa qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada wajeer dhulka soomaaliyeed ee ay kenya xoogga ku haysato dhagax tuur ayay kala hortageen ciidamada booliiska kenya kuwaas oo ay sheegeen inay magaalada ka dhex qodeen god weyn kadibna ay qashin kenyaatigu meelo kale ka keeneen ay ku shubayaan taas oo ay ka dhalatay xaalad caafimaad darro oo lasoo gudboonaatay dadka ku nool magaalada muuqaalo laga soo duubay wajeer ayaa muujinayay ciidamada kenya oo dad shacaba oo dumar u badan kala tuuraya sidoo kalena dadka shacabka ah ayaa gacantooda maalayay iyagoo ciidamada kenyaatiga dhagax tuur waana kuwan qaar ka mida dadka ku nool wajeer oo ka warramaya dhibaatada ay kenyaatigu ku hayaan soddon sano godkaan marka meesha laga qoday wajeer waxay ahayd meel yar bay ahayd meel yar wajeer hadda waxaa weeyaan meel kasta oo afar mayl loo taga magaalada afar mayl way dhaaftay meel kasta way dhaaftay godkaana afar mayl hoos hoos ka soo jira hadda meesha aad taagan tahay oo godka marka la joogo meel kasta hoos fiirisa guriga kaa jira deegaanka dhexdiisa in marka dadka lagu dhammeeya oo wasaq lagu shuba sharciga baneey annaga ma garanayn ilmihii yareeray markay duurka u soo baxaan wixii ay cabayiin afar iyo labaatan saac teegas bay dowladda nala dhacday gawaaridii qashinka soo daadi baash bay soo dab istaageen askarta teegas bay dad ka badisay ayagana waa dhagaxayni marka dambe waan fiijinay boqol markay godkan ku dhimata aa godka la furaa mayaan dowladda kenya annaka aan xaquuq ku lahayn mayaanan kenya ahayn waxaan ka codsanaynaa dowladda inaan rafajiinnahay iyo inaan kenyaan nahay aan kala aqaani weyno kenya oo gumaystiya ingiriiska ku wareejiyey dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa dhibaato ku haysa dadka soomaaliyeed ee halkaa ku nool iyadoo duudsiisay xuquuqdii ay lahaayeen waxaase nasiib darro ah in dadka qaar ee ku nool gobolladaas aysanba weli fahmin inay gumaysi ku jiraan maadaama ay leeyihiin kenyaati miyaa nahay mase qaxooti kulan loogu baruurdiiqayay dad farmaajo horay ugu laayay magaalada muqdisho ayaa ka dhacay isla gudaha magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa la sheegay in loogu baruurdiiqayay shan askari oo ilaalo u ahaa siyaasiga mucaaradka ee cabdiraxmaan cabdishakuur oo kuwaas oo afar sano ka hor ay dileen ciidamo dhanka madaxtooyada laga soo amray xilligaasi dhaawac fudud ayaa la gaarsiiyey ninka mucaaradka ah ee ciidamadani ay ilaalinayeen sawirada qaar ka mid a askartii la dilay ayaa lagu sharaxay goobta kulanku uu ka dhacayay dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa beene beene oo ka mid ah xildhibaanada iminka wakhtigu uu ka dhammaaday dhacdadaas dhacday ee toddoba iyo tobanka december waxay ka mid tahay boogaha waaweyn ee dowladnimadeenii ee ku dhacay oo aynan weligood laga bogsoomeynin booguhu waa iska tiri badan yihiin laakiin tan waxay ka mid tahay boogo- boogaha waaweyn ee mar kasta ka muuqanayo wax sahlan ma ahan wax fudud ma ahan in habeen madow saq dhexe ciidan iyo tignika guri shacab dad ah oo s- ama mas-uuliyiin ah ay degan yihiin in lasoo galo oo la weeraro wax sahlan ma aha sidoo kale axmed macalin fiqi oo ah xildhibaan wakhtigu ka sii dhammaanayo ayaa isiguna waxa uu ka hadlay falka ay ku kaceen farmaajaha madaxweynaha ka ah dowladda federaalka iyo kooxdii la shaqaynaysay faylkan wuu furnaanayaa ilaa qiyaami saaca ilaa uu soo xidhmo uu ku soo xidhmo dembiilihii dembi dembiilayaashii dembigaas geesi dad baa waxay yidhaahdeen hebel iyo hebel baa maaragtay ka dambeeya maanta commentiskan arkay hebel iyo hebel hadday ku jireen waa ku jiraan lagama saarin sidaas si la mid ah dee dalkan madax madaxda operationkan madaxtooyada laga hogaaminayo madaxtooyada laga hogaaminayay dadka kale askar iyo xafiisyo dowladeed bay ahayd marka wuu furnaanayaa waa laga hadlayaa waa la daba joogayaa ilaa kiiskan meel la yaqaano uu kusoo xirmo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hunguri kaga jiro kursiga madaxweynenimada dowladda federaalka ah ayaa sheegaya in farmaajo xilliga weerarka uu soo qaadaya uu doonayay in uu caburiyo ilaa iyo iminkana uu qaadayo tallaabooyin kuwa hore la mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee wakhtigiisuu dhammaaday iyo saaxiibadiis ayaa muddadii ay kuraasta ku fadhiyeen waxa ay qaadeen weeraro ka dhan ah xubno mucaarad ah kuwaasoo qaarkood dhimasho iyo dhaawac ay sababeen mid ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada laga leeyahay ciidanka madaxweynaha dowladda federaalka loogu soo tababaray dalka eritrea xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya qolyaha mucaaradka ku ah dowladda farmaajo ee shisheeyaha ku tiirsan ayaa walaac ka muujiyey ciidamo soomaali ah oo dhowaan laga keenay wadanka eritereya kuwaas oo tababaro soo qaatay waxayna ka cabsi qabaan in farmaajo xoog ku muqoniyo isagoo ciidamadan adeegsanaya siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana ka warramay waxyaabaha ay ciidamadan ku diidan yihiin ciidamadan saddex arrinaa ku diidana annaga kow horta markii hore oo la qaadaya cid ogeed male hay-adaha dowladdan weydiinay taliyaha ciidanka maqlaysa baarlamaanka hortiisa wuxuu ka yidhi ma ogin uu dhahay taliyihii waxaa la weydiiyey booliska ma ogin uu dhahay asluubta la weydiiyey ma ogin uu dhahay u kaaday nabadsugiddii waxay tiri ma ogin laakiin ayada hoos ka dirtay waa qodob dadka markii la diraayo waalidiinta ilmaha geysanaya ayaga waxaa loo sheegay inay world cupka qatar lagu qaban doono cayaaraha adduunka laba kun iyo labaatan iyo labada miya ay ilaalinayaan loo sheegay lacaga shan kun iyo saddex kun oo doolar u dhexeeyana mishaar ahaan loo siinayo waa la sir horta waalidiinta waa qodob labaad ilmahaasna habeen madow waa la qaaday ciidanka soomaaliyana meelay uga jiraan rankigiisa iyo iyo istra- iyo qaabkiisana ma laha sidoo kale wuxuu sheegay ujeedka laga leeyahay ciidamadan ujeedada laga leeyahay marka maxay tahay annaga ujeedada leenaha xogtaan hayna waxaa waaye oo weliba loo dilo gabadhii la dilana wax lasta ikraan ay tahay heshiiskii saddex geesoodka asmaro lagu gaaray oo afawarka odayga ka ahaa ahaa abe iyo farmaajo in dalka etoobiya iyo soomaaliya xoog loogu qabtay qayb ka ahaayeen wixii waa kashifmeen soo maaha deertaan bannaanka yimaadeen intaas waxaa meesha loogu haayey waxay ahayd in la diyaariyo xilliga ugu habboonee la keensan karo ee wax lagu qabsan karo taan annaga ka digayna marka taas waaye qalalaaso iyo rabshow doorashada ka samaynaya ama waa diidaya ama asaa boobkiisa wadanaya oo dadkii uu- uu diidi doonaa ama natiijada doorasho kasta uu diidi doonaa ciidankaasna inuu xoog ku qabsado dalkan uu rabo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa dhallinyaro badan ka qafaalatay magaalada muqdisho kuwaas oo qaab shirqool ah lagu waday waxaana ay ka qayb galeen dagaalada ka socda wadanka etoobiya halkaas oo ay qaar badan ku dhinteen waxaana mar sii horreysay xaqiijiyey waxa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay taas oo sheegtay in ciidamo soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalka ka socda wadanka etoobiya halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho iyo tan eritereya ayaa waxay diideen in la baaro kiisaska tacadiyada ah ee ka dhacay dalka etoobiya kulan uu yeeshay golaha isku magacaabay xaquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo waayihii lasoo dhaafay il gaar ah ku hayay xasuuqa ciidamada etoobiya ay ka geysanayeen gudaha dalkaasi ayaa waxa uu cod u qaaday in la ansixiyo qubaro ka kooban saddex xubnood oo loogu talagalay inay baaraan xadgudubyada ka dhacay dagaalada ka socda dalka etoobiya warbixin laga soo saaray codaynta guud ahaanba saddex iyo toban waddan ee afrikaan ah oo qayb ka ahaa golaha xaquuqul insaanka lagu sheegay ayaa noqday kuwa diiday amaba ka aamusay u codaynta xubnaha guddiga baaritaanka mas-uuliyiinta ka socda ee dowladda federaalka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa sida inay matalayaan gobol ka mida etoobiya oo kale waxay diideen qoburadan waxaanay difaaceen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed xubnaha matalaya dowladda federaalka ah ee farmaajo uu muqdisho ka diray ayaa ah kuwo lagu xanto inay yihiin kuwo aad ugu dhegan nugul xabashida sidoo kale dowladaha kale ee arrintaasi diiday waxaa ka mid ah eritrea evercost cameroon namibiya iyo gaabon kuwaas oo xulufo siyaasadeed la ah etoobiya guddiga qaabilsan baaritaanka tacadiyada ka dhacaya etoobiya tan iyo bishii noofembar laba kun iyo labaatankii markay dagaalada etoobiya bilowdeen ayaa lama huraan waxay u arkaan in loo kuur galo xadgudubyada ka dhacaya etoobiya ayna geysteen ciidanka xukuumadda etoobiya iyo kuwa eritereya waxaanay xuseen in dalkaasi ay ka dhaceen dilal xasuuq ah dhaawacyo kufsi iyo burbur intaana waxaa sii dheer abaaro iyo gaajo badan farmaajo ayaa qayb ka ah isbahaysiga uu samaystay abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya sidoo kalena waxaa jirtay ballan ka dhexaysay asiga iyo abiy axmed oo ahayd in mar kale uu u suuro gelinayo in farmaajo uu kursiga ku soo laabto arrintaasna farmaajo ayaa looga beddeshay afartii dekadood ee uu saxiixay xabashida amaba etoobiya warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inageynta